marka koowaad ilaahay baa mahad iska leh rabbi baa mahadeenaa ka gadaan insha allaahu guddidii hawshan daadihinaysay ayaan u mahad celinaynaa sidaa habsamidaa ee quruxda badan ee ay u daadihinayeen doorashadii koowaad ee guddoonka guddida markaan mahadceliyo waxaan kal rabaa inaan u mahad celiyo xildhibaanada dowladda puntland ee i doortay iyo kulli way wada doorteen waxba farqi oo u dhexeeyaa ma jiro dhammaantiin waan idiin mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa tartamayaashii aanu tartamaynay oo sida hufan oo sharaftale iyaguna muujiyey tartankooda quruxda badan iyo sida hanaayadda oo ay haneeyeen iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa isimada culimaauddiinka marti sharafta kale ee badan howlwadeennada baarlamaanka ciidamada amniga aynoo suurtogeliyey inaynu insha allahu amni halkan ku fadhino ilaahay baa suurtogeliya laakiin iyagaa sababo ah dhammaan iyo waxaan kaloo rabaa inaan aada ugu mahad celiyo salaamana madaxda ina kala joogta dowladda federaalka ah ee u badan xildhibaanada oo isugu jira xildhibaanadii golaha dhexe iyo iyo senatariskii iyagana waa soo dhoweynaynaa insha allah soo dhowadaan leenahay anigu insha allahu waan dee waa hadafkaygii koowaad oo aan xaqiijiyey weeye dhinaca waxaan ka dareemayaa farxad laakiin dhanka kale waxaan ka dareemayaa culays iyo mas-uuliyad weyn oo i fuushay oo aan sahlanayn waxaan idinka codsanayaa shacabkay maqlaya meel kastay joogaan iyo intaa halkan fadhida oo weliba ay ku jiraan dadkii qobta lahaa ee isimadu ay ka mid yihiin inaad iigu ducaysaan in ilaahay xilka ah oo iu fududeeyo aanuna igu ceebaynin insha allahu hadda intaasun baan ku koobayaa kadibna waxaan u malaynayaa guddidu inay noo qorsheeyeen inaynu jimcihiina tukanno soona qadayno kabacdina aan isugu soo noqo isugu soo noqonno hawsha intaynoo dhiman intaasun baan ku gebagabeynaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu